waxaa nasiib darro ah saaxiibadeeda halkaas joogay oo mar allaale markii aan hawshay nala soo abjareen geedi socodkii ay hadda iyo dib inay haddana wixii ay nala dhiseen inay burburiyaan ama maaragtay ay yidhaahdaan waa burburinaynaa inay ka shaqaynayaan nimankaana kolley waa niman macruufa deegaanka laga garanayo waa niman ay yaqaanaan ummadda soomaaliyeed nimankaa haddee himilada ama aragtida ay leeyihiin horta waxaan u sheegaynaa shacabka reer galmudug inaysan wax u arag nimanka meelaha ka hadlaya aysan ku keenin wax qalbijaba aan runta u sheegi doonno wakti yarna aan soo abjari doonna insha allahu tacaala